shaqaalahan oo isugu soo baxay isgoodka soobe ee magaalada muqdisho ayaa ka caawinaya dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda waxbarashada oo xadgudubyo ay kala kulmeen waxay tilmaameen in muddo sanado ay ka shaqaynayeen howshan ay hayaan haddana ay dowladda federaalka bilowday inay howshooda soo farageliso boosaskoodana ay ku beddesho ardayda iyagu waxbareen sidoo kale waxa ay sheegeen in lagu sameeyey shaqo joojin iyagoon intaa ku daray in muddo laba bilood oo aan la siinin mushaarkooda qaar ka mid ah shaqaalahan dibadbaxa dhigayay oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey dhibaatada ay u geystay dowladda federaalka waa kuwan iyagoo ka cabanaya arrimahaas magacaygu waa cabdulaahi maxamed axmed ka tirsan macallimiinta wasaaradda waxbarashada muddo koob iyo toban sanaa ka shaqaynaayay ardadii aan wax soo baray oo xaqiiqa ah maanta macallinay ila yihin in maanta la rabay maanta macallinka meeshii la sharfi lahay kore loo qaadi lahay niyaddiisa la kabi lahay in niyadda laga jabiyo oo la yidhaha macallin iska tag ma istaahishide waa fahmi weyne ma dowladdaa dowlad cusuba ma aniga macallin cusuba waa fahmi weyne bishii labaad ee wax xuquuqa aysan ay ka waayeen macallimiinta saas darteed marka waxaan cambaaraynaynaa arrintaas ayaan cambaaraynaynaa macallimiintii xuquuqda ku lahaa wasaaradda oo xilli adag iyo duruuf adag ku soo shaqeeyeyna in la yidhaahdo waxba ilma hayno waa nasiib darro sidoo kale waxaa nasiib darro ah in la yidhaahdo macallimiintaas waxay ahaayeen mashruuc ama barnaamij ayagana waa nasiib darro ah marar badan ayaa waxaa sidan oo kale magaalada muqdisho banaanbax u dhigay shaqaalaha u shaqeeya dowladda federaalka kuwaas oo ka cabanaya dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horayso mushaar la'aanta